Degmada Ragaile oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa laga bilaabay olole lagu beerayo dhir kala duwan taasi oo loogu talagalay inay kaalin ka qaadato bilicda degmada. Ololahan dhir beerista ayaa waxaa degmada Ragaile ka wada dhalinyaro isxilqaamay iyadoo dhirtan ay ku beerayaan wadooyinka iyo guud ahaan degmada. Yuusuf Maxamed Axmed Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Ragaile iyo qaar ka mid ah dhalinyarada degmada ayaa si wadajir ah ugu warbixiyay ololahan.
waxaan halkaan maanta u joognaa dhiraynta degmada raagacayle oo hal abuurkan oo leeya- ay leeyihiin dhallinyaro isku timid oo maskaxda tuujisay hal qof iyo hal geed ay ula baxeen way mahadsan yihiin dhammaan dhallinyarada ka qayb qaadatay inta kaleeto dhiman oo xoohay ku abtirsatana degmada waxaan rajaynaynaa ayakana inay nagala qayb qaataan waxaan halkaan u imaanay dhiraynta degmada hal qof iyo hal geed barnaamijka leeraa halkaan ku imaanay annagoo dhallinyaro isxilqaantay oo dhallinyarada deegaanka ah waa mahadsantihiin halkaan waxaa kusoo dhaweyna wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha waa mahadsan yihiin dhammaan qof kasta waxaa laga rabaa hal geed hal qof barnaamijka wuxuu ku bilowda hal qof hal geed hay-ad maaragtay shaqo kuma lahan qof kale shaqo kuma lahan waxaan ka rabnaa qof walba geedkiisa inuu asiga beerto isla markaasina uu xanaanaysto geedku sidiisuba waxaa waaye maaragtay waxaan rabnaa maasha maaragtay inay magaalo u ekaato een, geedaha aan beeraynana waa geed magaaleed marka aad aa u mahadsantihiin barnaamijkan oo halkudhigiisu ahaa hal geed iyo hal qof waxaan ugu talagalnay degmada raagaceele iyo een, gu- horumarinteeda sidoo kale barnaamijkan waxaa isu xilxaamay oo u istaagay dhallinyaro dadka iyo deegaanka degmada raagaceela Een, waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada kale ee s- bulshada soomaaliyeed ama gaar ahaan deegaankan ama gobolka shabeellada dhexe in barnaamijyada horumarada sidaan oo kale iyo kuwo kaleba inay qayb ka qaataan runtii inay be- deegaanada ay ka soo jeedaan ay u baahan tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle oo ka qayb galay ololahan ayaa dhalinyarada ugu mahad celiyey dadaalka ay wadaan isaga oo u ballan qaaday in ay ka qayb qaadanayaan ololahan kormeerkaan ku maraynay eh, shabeellada dhexe ayay ka mid tahay halkan maanta waxaan la kulannay dhallinyaro isxalqaantay oo maxaan ku idhahdaa dhiraynta magaaladan ugu tala gashay magaaladan dhowr jeeraan imid is- mar kastaba isbeddelaa ka muuqda waddooyinkooda iyo maxaan ku idhahdaa iyo dadka iyo nolosha soo noqotay dhirtuna waa horumarkay ka mid tahay waxaan u mahad celinayaa eh, guddoomiyaha dhallinyarada iyo dadka maaragtay la shaqeeyey guud ahaan oo ka qayb qaatay dhirayntan annaga waxaan bixinaynaa boqol geed in maaragta aan ku tallaalaan rabnaa meeshaan waxaa la rabaa markaa qof walba oo ma- eh, magaaladan ka tirsan inuu hal geed abuuro Eh, qof aan geed abuuri karin maa meeshaan jooga waa maya geedaha haddii lagi kar waxaa la rabaa in la abuuro ololahan ayaa waxaa loogu magac daray hal qof iyo hal geed kaasi oo qeyb weyn ka qaadanaya bilicda iyo horumarka degmada degmada Ragaile maadaama dhirtu ay lafdhabar u tahay deegaanka